wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi guddoomiyaha waxbarashada degmada baydhabo iyo agaasimiyaal ayaa xeriga ka jaray xarunta waxbarashada xanaanada caruurta ee mustaqbal xaruntan oo ah mid ay wax ku baran doonaan caruurta agoonta iyo kuwa danta yar ayaa waxaa magaalada baydhabo ka hirgelisay wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mustaf axmed liidow wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo xiriga ka jiray xaruntan ayaa ka warbixiyey waxaa farxad noo ah aniga iyo tiimka wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo qeybaha kala duwan ee wasaaradda agaasimayaasha aan soo xarig jarno aan soo kormeerno xaruntii maaragtay xanaanada caruurta ee mustaqbal oo muddana shaqaynaysa laakiin maanta aan nasiib u yeelana xarig jarkeeda waxaan rabaa runtii in booqashadeennu isugu jirto marka kormeer oo aan fiirinayno muxuu ahaay iskuulkii dadka baahiyaha gaarka ah qabo madhagoolayaal hadday yihiin indhoolayaal yihiin mustaqbal iyo xarunta xanaanada caruurta oo runtii isku dhinac yaalla waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maamulka degmada maamulka gobolka sida ay uga jawaabeen markii wasaaradda waxbarashada ee u baahatay dhul laga dhiso iskuul ama laga dhiso iskuulkii xanaanada caruurta oo maanta environmentkan quruxda badan leh ajoogna laga sameeyey waxaana runtii naga kaalmeeyey mashruucii waxbarashada g b e waxaana aad iskala shaqeynay muxuu hay-adda seef oo mashruuca nala fulinaysay waxaan rabaa runtii maanta waxay ka mid tahay maalmaha nooga duwan ka wasaaradda waxbarasho ahaan meelihii aan booqan jirnay iskuulkan aan taagannahay ee xanaanada caruurta ah oo arday loogu talagala halkii marba inay dhigato kaas arday isugu jiro ardayga markuu saddex jir yahay ilaa iyo lix jir oo runtii u baahan xilliyada oo ah muxuu ahaay xilliga u baahan yahay keerka joogtada ah maama xabiiba runtii waa uga mahad celinaynaa dadaalkeeda dheeriga ah ay ku bixisay ardayda waxaana dareemaysaa markaa imaado iskuulkan environmentkiisa nadiifka ah quruxda ka muuqato sida ardayda ay maaragtay ugu dhiiran yihiin ay wax u baranayaan waxaa aad noo farxad gelisay in arday shan jir ah la yidhaahdo istaag arkaanul islaam akhri uu korka akhrinayo arday kale uu soo istaago maaragtay adkaaru sabax uu akhrinayo mid adkaarul masaa akhrinayo maaragtay waa waxaan rabaa inaan dadka deegaanka ku dhiirigeliyo in iskuulkan ardada ay keenaan waalidkana uu ahaado runtii qofka daba taagan iskuulka subaxdiina keenaya ardayga galabtiina ka celinayo fariintaa u dirayna waxay tahay waalidiinta in ardaydan yaryarka ah ee saddex jirka ilaa iyo lix jirka ah waa xilliga annaga inta badan waxaa layidhahdaa ardayga markuu saddex sano soo dugsiga qur-aanka hala geeyo dugsiga qur-aanka naftirkiisa wuxuu u baahan yahay meel qurxoon environment nadiif ah oo cunuga wax ku barto si kastaba xaruntan ayaa ka qayb qaadanayso sare u qaadidda tayada waxbarashada caruurta danta yar iyo kuwa agoonta ah ee ku nool magaalada baydhabo